asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu kulanta wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhawaada xubinteenna murtada maanta xubinteenna murtada maantana waxaa aalaaba halkan ka soo jeediya aniga oo ah cabdinaasir axmed barkhadle waana xubinteenna murtada maanta ee aan sida joogtada koobtan ugu wadaagi jirnay innagoo dhinac walba ka eegaynay afkeenna hooyo iyo dhaqankeenna suuban iyo tarabyada lagu yaqaanay dadka soomaaliyeed taanan maantana waxaan kusoo qaadanaynaa tu ka mid a saddexlaydeennii soo jireenka ahayd ama saddexlaydeennii kaartooyinka badan ina tusi jirtay saddexlaydeennii habka milatariga oo kale u shaqayn jirtay saddexlaydan maantana waxaa la yidhi haddii eebeyd mahayo saddex layskuma halleeyo waxaa la yidhi saddex layskuma hadleeyo waa digniin haddaba yay kaa hoos bixin saddexdaa aad haysugu hadlay waxaa la yidhi saddex layskuma hadleeyo waa kow saddexdaan laysku hadlaynin waa saddexdee saddexdaan laysku hadlayn karin ama lagaaga digay inaad isku hadlaysaay waa saddexdan bannaan aan fadhiisin lahayn bannaan aan fadhiisin lahayn barwaaqo aan caana lahayn iyo beled aan talis lahayn saddexdaasba iskuma hadlay waxaan u mahay saddexlaydani halista ugu weyn ama qodobka ugu weyn ee jugta weyn ay kaga dhacday ina tusaalaynaysa ama inooga digtay waa taliska haddaan mar talis jirin ama beled ha ahaatee ama baadiye ha ahaatee mar haddii talis iyo kala dambayn iyo ummadda wax maamuloo kala hegen la waayo meeshaasi dee caynkiiyo baydku inuu bulshadaas u go-ay oo bulshadaasi bulsho caynkiiyo baydka u go-ay ay tahay iyada shaka kuma jiro waynu isla aragnaa waxaa la yidhi saddex layskuma halleeyo saddex layskuma halleeyo waa kow bannaan aan fadhiisin lahayn bannaanku hadduu meel bannaan oo dhatalaaya waa tii la dhihi jiray gabayox lama istaago dabaylaha geedhaha habeenkii dhacaaya ayaaba kula tegey meertada iyo haayirka iyo tuugga iyo balaayadu made meel bannaan bay kaa helayaan ood ma laha xooluhu meelay ku hakadaan ma laha meel fog baa lagaa soo arkahaya waa bannaan dhatalaad dhigtay adigaa naftaadii sidii xiitadii ka dhigoo meel bannaan isqutumiyey waa midda labaadee barwaaqo aan caano lahayn waa barwaaqo aan xoolo lahayn ilah barwaaqo aan xoolo lahayn hana dhigin baan leenahayo haddii ilahay kuu soo ogolyahay dee barwaaqaba ma jirto haddaan xoolo jirin sababtaa ilahi subxaana watacaala ayaaba inugu barwaaqeeyaba nimcoolidan uu adduunka inoo dhigay oo dhanba waaba xoolaha iyada xoolaha kowka waad og tahay oo lagama maarmaba waa nimcooley baa la dhahaaba oo taasna waa sidaas oo maaragtay nabaad guur baaba dhacaya haddii wax xoola la waayo ama xoolo duureed ha ahaadaan ama xoolo dabjoog ha ahaadaan iyadana looma baahno waa midda saddexaad ee waa beled aan talis lahayn meesha ugu darana sartu ka quruntay waa halkan haddii talis la waayo oo ummadda hoggaan u taliyo oo weliba cadaaladoo daacadoo alla ku xidhan la waayo halkaas iyadiihi ka hadal ma lahan waa meel boog weyn ay ka soo baxday waana meelaha aan hadda u jabnay ee dhibaatooyinka ugu waaweyn inaga haystaan in sidaa loo fahmaa fiicnaan lahay saddex layskuma halleeyo bannaan aan fadhiisin lahayn barwaaqo aan caana lahayn iyo beled aan talis lahayn mahmaada maanta aan kusoo qaadanayna xubinteenna murtada maanta ciidamka eebe waxaa la yidhi qof dushii iyo qof dabeecaddii baa dadku heshiiya qof dushii iyo qof dabeecaddii baa dadku heshiiya